siyaasa wax kusoo gaareen gudniinka marka marka qofka gudniinka idiin sameeyey gabdho kalena waa la ii sheegay inay gabadha weheliyeen laakiin iyadoo keligeed uun dhibaatada ay soo gaartay marka qofka gudniinka sameeyey qof horay uga samayn jiray degaanka ama xaafadda ma aha wallaahi ma sheegi karo ma sheegi karo markaas baan kulan waa gartay marka gabdho kalena way gudday baa la yidhi a kuwii kale ilaahay waa kacay way ka boodeen a marka dareenkaaga bal hadda ka waran aaduu u fiican yahay la waxaan saqoobsa karna lama arkay waxaan allah na tusay ilaahayana oobsaday waa tahay waxaan bedeli karna ma leh marka gudniinka gudniinka fircooniga waa horaa la iska daayey inuu dhibaato leeyahaa la arkay waa laga haray marka markaad gabadhaada gudaysay maxaa ku fakaraysay ilaahay waxba gaara ku fakermen ayka adduunka waa laga samay jiray aarkana waxaan ta anigu aan ku fakerayay ma jiraan inaad gabadha iska dayso ma kuu suuro geli weyde oon laba taabanba waa ii suuro gelaya dadkii degaankaa ku qanacsan in gabdhaha weli la gudo a waa gartay gabadha hooyadeed ma joogtaa a waa gartay iyaduna raalli miyay ka ahayd in gabadha een la qodbo a gabdhaha kale ee ee deeqa lala guday iyaguna madaa dhalay a waayo mise jirro iyaguna toban iyo kow iyo toban iyo laba u weynay iyadana mise jir bay ahayd deeqo kow iyo tobanka ku jirta kow iyo toban jir bay ahayd a gabdho kale ma leedaha weli la gudin maya inta bay ahayd haddii maanta waktiga dib lagugu celin lahaa gudniinka fircooniga ma ka kaaftoomi lahayd adiga waxbaa un yeeli lahay kolba dhibaatadiisana waa la arkay laakiinse adduunkan intan waddankan aan joognaa looga dhaqmaa waa gartay gudniinka fircooniga dhowr iyo labaatankii sane u dambeeyaba dadka soomaalida ah way way dhibkiisaa lasii arkaayo wuu sii yaraanaya wuu sii yaraanaye oo waxaa la ogaaday waxaan dhib maahane dheefn inuusan ulahayn gabdhaha marka maxaa idinku dhiiro geliyey ka qoys ahaan in gabdhaha la jarjaro oo la qodbo haddee adduun dhaqankay dhaqankayda ku jirteen meesha dhaqanka laga yaqaan ayaa sidaa marka hore xaafadda ma uga dhacday in qof sidan oo kale gudniinka fircooniga loogu sameeyo in uu dhinto mise gabadhaada yartaa u horreysay markan ayadan la ahan arkay ooan la kulmay laakiin goormaana kollay qof dumaraa gudniinkan samaysay qoftii dumarka ahayd ma is waraysateen waxa ka qaldamay ma ma ma malaana aragtay dhacdo xaggee aade dee waddan aad kaladii la joogtay haatana idina uma haysato oo dadkii kamid ahe ma qof magaalada degan buu ahaa mise qof idinsoo maray uun miyiga degmada marka miyigeedii baad isaga ay- ay isaga noqotay marka qalabka iyo biraha ay isticmaashay een, adigu ma aragtay siday u ekaayeen dad dumara baa la joogay adigu maad arkin qalabka ay u isticmaashay a tulaal waa kuu tacsiyanaya aad baan uga xumahay